asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal halkani waa raadhio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhawaada warka subaxnimo golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay meel mariyeen dib u howlgelinta iskaashtooyinka soomaaliyeed kadib markii kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya mas-uuliyiin kale ayaa xalay ka qaybgalay munaasabad qaybka ahayd xuska sanad guulada afartan lixaad ee ciidanka asluubta soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadirna waxa ay xalay magaalada muqdisho xaflad soo dhoweynayd ugu sameeyeen xulka qaranka koob iyo toban sano jirada soomaaliya oo dhowaan ka qayb galay tartanka kubadda cagta jimcab ee lagu qabtay waddanka qatar wafdi wasiiro iyo mas-uuliyiin kale ee dowlad goboleedka soomaalida koonfur galbeed ka tirsan saaka waxa ay u ambabaxeen degmada waajid ee gobolka bokolla ayagoo halkaasi tababar ugu soo xili doona ciidamo qaybka taraawiishta maamulkaasi jaaliyadda soomaalida ku dhaqan dalka yukrain waxa ay xaflad soo dhoweynayd u sameeyeen agaasimaha cusub ee warbaahinta qaranka ee dalka u k olole nadaafadeed ay ka qayb galeen dadweynaha ku dhaqan magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa laga sameeyey xaafadaha magaaladaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-k ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
jimcaha sagaaliyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka intaasi qodobadii wararkeena uga door koran ay ahaayeen haatan warkii oo dhan golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay meel mariyeen dib u howlgelinta iskaashtooyinka soomaaliyeed ee udes kadib kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen waxaa golaha wasiirada oo kulankoodii maalin kastoo khamiista shalay ahayd galankii dambe si aada u meelmariyeen islamarkaana isku raaceen sida ay muhiim u tahay iskaashtooyinka soomaaliyeed in la howlgeliyo islamarkaana wadanka dib u dhiskiisa iyo sidoo kalena shaqooyin fara badan dadka soomaaliyeed ay abuur ugu noqoto waxa ay golaha wasiirada ee sharcigaasi ama hindisahaasi ee la horkeenay wasaaradda qaybtaasi qaabilsan islamarkaana waxa ay golahu meel mariyeen sharcigaasi iyo weliba dib u howlgelinta iskaashtooyinka soomaaliyeed oo muhiim u ah guud ahaanba dalka dib u dhiskiisa iyo sidoo kale shaqo abuurka marka la yidhaahdo ay si aada muhiim uga yihiin wadanka wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa xalay ka qayb galay munaasabad qaybka ahayd xafladaha ama xuska sanad guurada afartan i lixaad ee ciidanka asluubta soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo sidoo kale wasiirka ku-xigeenka warfaafinta iyo wasiiro kale iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay maamul goboleeda dalka waxaa sidoo kale ka qayb galay taliyayaasha asluubta ee maamul goboleeda dalka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo dowladda soomaaliya ka tirsan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye gaas bashiir maxamed jaamac oo xafladaasi dadkii ka qayb galay khudbad u jeediya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo fara badan oo muddadii uu xafiiska asluubta uu joogay uu qabtay iyo weliba guud ahaan horumarka uu ku tallaabsaday taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxa ugu horeynta taliyuhu uu sheegay inuu mahadcelin ballaaran u jeedinayo guud ahaan ciidanka asluubta soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sidii ay u soo abaabuleen xafladii lagu xusayey sanad guurada afartan lixaad ee ciidanka asluubta soomaaliya oo xilligan shalay lagu qabtay magaalada muqdisho islamarkaana xafladda xalay la qabtayna qayb ka ahayd i ogolaada inaan u mahad celiyo dadkii ka soo shaqeeyey halkan soo gaarsiiyey iyo howlaha dhan aad aragteen waxaa la yidhi muxuaha shimbir ma duuli karo hadduusan garba lahayn iyo ogolaada inaan hartiina uga mahad celiyo oon ku bogaadiyo labadeyda taliya xigeen jenaraal cabdikariin iyo jenaraal cilmi oo runtii muxuu ahaa la-aantood aanan hawshaan qaban kareen ayna ahayn waxaanu one man show aysan ahayn ee dadaalkoodii iyo orodkoodii iyo juhdigoodii iyo soo joodkeedii maal- maalin iyo habeen iyo maalinba ahaa iyo taladooda joogtadahayd ay maaragtay gacanta aanu wada qabanaynay ayaa hawshaa lagu gaaray waxaan sidoo kale mahadnaq gaara iyo bogaadin u dirayaa kaaliyahayga kaaliyaha taliyaha ciidanka asluubta soomaalida ahna generaal ereg uga ah ciidanka booliiska soomaaliyeed anoo taliyaha booliiska iyo guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed uga mahad celinaya deeqsinimadooda ay noo ogolaadeen xubin firfircoon oo ciidamada qalabka sida maantay dadka ka muuqda oo dhallinyarada dhalaalaysa ah mustaqbalkana dadkii dalkan ciidamadooda hogaamin lahaa ah sareeye guud tasulo axmed firin oo asaguna aada og tihiin hawshii halkan ka dhacday iyo intii waxaan qabanaynay kaalintuu ka lahaa dhinaca kale sidoo kale waxaanan la hilmaami karin madaxda hoggaanada taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo haddaan qof qof u- u tilmaamo aan ka baqaya inaan magacooda mid magaciis ka boodo laakiin dhammaantood madaxda hoggaanada taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo hawshaan iyo howlaha kaloo ciidanka socda wixii dhismo ah wixii isbeddel dhacay wixii horumar dhacay la-aantood aysan iyaguna suuragal ahayn waxaan kaloo sidoo kale m- mahadcelin iyo bogaadin buu u jeedinayaa saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo mar kasta u dhaga fududayd dhagahu raaricinaysay awaamiirta iyo talooyinka naga soo baxaya haddaysan ayaguna wax ka taakureenayn ee ay curyaamin lahaayeen ama awaamiirta markii bidix loo riro midig u rari lahaayeen aysan waxaysan suuragal lahaayeen aysan suuragal noqoteen
sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed bashiir maxamed jaamac ayaa waxa uu sheegay islamarkaana dadkii xafladda joogay uu xasuusiyey mid ka mid ah dhallinyarada ciidanka asluubta soomaaliyeed oo asluub wanaag iyo weliba howlkarnimo muujiyay islamarkaana maalintii shalay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid oo xuska sanad guulada ka qaybgalayay uu sheegay in hortiisa ay ku abaalmareen islamarkaana uu xalay dib u xasuusiyey uuna sheegay in ujeedada waxaas ay u sameeyeen ay tahay inay ku daydaan dhallinyarada ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka asluubta soomaaliya
laakiin taliska aniga iyo taliya-xigeennada iyo kaaliyaha iyo s- hoggaanadu markaanu tashanay waxaanu nidhi aanu hoos u daadejinno wiilasha dhallinyarada ah ee cadceed cadceedda taagan ee dhaxanta taagan ee xabsigaas ad aragteen dushiisa fuushan saacaddan ee dabaysha iyo dhaxantu ku dhacayso midka loo garto ee ugu howlkarsan aynu madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha madaxda qaranka timaada hortooda aan ku awaan marino wiilkaas maanta wuxuu qaatay hal derajo waxaana la siiyey lacag saddex boqoloo doolar intaas haddaan idhaahdo waa kaasa halkaas taagan soo hor istaag soo hor istaag halkaas soo hor istaag madasha hor imow waa wiilkaas dhallinyarada ah marka waxaan rabnaa inay dhallinyarada kale ku dayato inay u tartamaan wiilkan aniga maanta xataa magaciisa ma aqoon maxaa dhaa dhowr jeer baan arkay kormeero ma ku aadaa ma nasiibka ma nasiibda ma ogi markaan tagaba asagoo taagan asagoo dadaalaya siduu dadku u qaabilayo siduu shaqadiisa u qabsanayo hase yeeshee waxaan hubiyey inay tahay inuu maaragtay nasiib u yeeshay kormeeradayda keliya laakiin markaan talixigeennada weydiiyey saraakiisha kalena aan weydiiyey waxay ii sheegeen inay dhaqankiisa iyo shaqadiisu ay taas tahay aysan ku xirnayn inuu taliyaha ciidanku marayo inuu wasiir marayo inuu xereeryaha guud marayo inuu garsoore marayo inuu generaal kala marayo inaysan ku xirnayn ay dhaqan iyo caado iyo sida ilaahay u uumay iyo siduu shaqadiisa u uuma- u fahmay ay tahay siduu u hayo saas daraaddeed baan usoo xulanay waxaan ciidankayga marka aan ku bogaadinayaa inay ku daydaan wiilkaas dhallinyarada ah say iyaguna mustaqbal iyo horumar u gaaraan sharafta caawa iyo maantay u heleena ay u helaan
ugu dambeyntii taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya saraa'igaas bashiir maxamed jaamac ayaa waxa uu sheegay in talisku uu hiigsanayo islamarkaana kowda luuliyo ee sanadkan uu u guuri doono xarunta weyn ee asluubta soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada muqdisho taas oo uu sheegay in waxyaabaha ugu horeeya ay hiigsaneen ay ka mid tahay ujeedooyinkooda
haddii ilaahay idmo oo ah xafladda sanadka kale ha u qaadanina xafladahaas ka sokeeya sida xafladda qaranka oo kale kooda luli oo kale ayaa hadda taarget noo ah haddaan gaari weynana meel wanaagsan baanu ka gaari doonaa laakiin waxaanu guntiga u xidhanaynaa kowda luulyo ciidanka asluubta soomaaliyeed inuu fadhiisto taliskiisii guud haddii alla idmo haddii xooggeenna iyo caqligeenna iyo tabarteenna maskaxdeena u geynana waa samayn karnaa sooma samayn karno soo ma guuri karno kowda luulyo kowda luulyo s- waxaa inoo ballana oo caawa aynu meel dhigannay haddii maxaa dhacay aadan taargab samaysan ooda meel dhigan wax ma shaqaynaysid caawa maxaynu meel dhigannay kowda luuliya inaan u guurno taliskeenni guud soo maahan taasaa inoo ah muxuu ahaa taargab inoo ah ballanay
maamulka gobolka banaadir ayaa xalay waxay magaalada muqdisho xaflad soo dhoweyneyd ugu sameeyeen xulka qaranka ee kow iyo toban sano jirada kuwaasoo dhowaan dalka qatar ugu qayb galay tartanka jim cab oo loo qabtay ardayda dugsiyada hoose ee jaamac ururka jaamacadda carabta munaasabadan oo maamulka gobolka banaadir soo qaban qabay islamarkaan loo qabtay aqalka dowladda hoose xamar ayaa waxaa mas-uuliyiintii ka hadashay ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale waxaana uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu dhiiraadgelin darteed ugu sameeyey xafladan dhallinyarada kow iyo toban sano jirada ee soomaaliya oo dhowaan wacdaro ka dhigay tartanka jim caabe lagu qabtay dalka qatar ayagoona halkaasi ciyaarihii ay ca- ciyaareen dhammaan aan laga badin muddadii halkaasi ay ku sugnaayeen waxaa guddoomiyuhu sheegay in sidoo kale lacago dhiirigelina oo dhallinyaradaasi soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayaan ay u sameeyeen islamarkaana uu tilmaamay in guud ahaanba dad shacabka soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin waxyaabaha ay soo bandhigeen xulka qaranka kow iyo toban sano jirada soomaaliya ee ka qayb galay tartanka jim cab ee lagu qabtay dalka qatar wafdi wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka soomaalida koonfur galbeed ayaa saaka u ambabaxay degmada waajid ee gobolka bokool ayagoo halkaasi tababar ugu soo xiri doonaa ciidan ka tirsan daraawiishta maamulkaasi oo dhowaanahan tababar halkaasi ugu socday waxaan ka rogeyto khadka telefoonka kula hadlay taliya ku-xigeenka ciidanka daraawiishta maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq cali cas oo xilligaasi garoonka baydhabo ku sugnaa kuna sii jeeday degmada waajid waxaan ugu horreyntii weydiiyey ujeedada waajid ay saa ku waadayaan waa mahadsan tahay safarka degmada waajib waa safaradii aan degmooyinka aan ugu qaybinaynay dariska iyo hubka ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu kamid yahay safarka dowladan waajib ugu socda yaa hogaaminaya wafdiga maanta aadaya waajid waxaa hogaaminaya kusimaha madaxweyne ah ahna wasiirka hubkadhigista iyo dhagax celinta baa hogaaminaya anigoo talikuweenka daraawiishta ee ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed ah iyo xildhibaanaha sidoona waajid ujeedada aada ugu socotaan oo dhabta marka laga soo reebo inaad eh, degmooyinka oo dhan aada booqanayseen maanta waajid ujeedada ugu dambe- ugu dambeysa aad u aadaysaan maxay tahay maya waxay ka mid tahay sideedka degmo oo gobolladan baai bokoolo ciidamada daraawiishta tababarada lagu helay degmada ugu dambeysay waaye marka inaan tababarkan usoo xirno dariiskii hubkana siino si ay si deg dega ugu howlgalaan waxaan rabnaa inaan jiidka isku furno gobolladan baai bokool marka qorshaha taabuu kamid ilaa todoba bilood buu tababar u socday howlgallada deegaanada hadda kolley degmada waajid waxay ka mid tahay meelaha maleeshiyaadka al-shabaab ay go-doomiyeen ma howlgalladii yaa dib loo cusboonaysiinaya marka hubka la siiyo ciidanka ma qorshe degsan baa jirta oo maaragtay haddii tababarka degmooyinka loo soo xiro hubkan la siiyo in si deg dega jiid iskugu fura gobollada baai bokool nimankaas nafacaariga waqtigooda dhammaaday laga sufeeyo ee waddanka ayagoo iskaalmaysanaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom iyo ciidamada daraawiishta dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya si deg deg ayaan loo furi doonaa kan laa yidhaha jidka aan isku xiro gobolka baay iyo bokool kan degmooyinka gobolka baay iyo kuwa bokoolba insha allahu tacaala waa howlgal deg dega la rabaa in maarata jidka laiskugu xiro waxaas waa laga diyaar garoobay in ciidanka hadduu kii federaalka ahaan lahay haddii dowlad goboleedo ahaan lahayn ba in kow qodobka ugu horreeya in mushaarkoodii xuquuqdooda meel la saaro baa yaa hubkii dareeska aan siinaya marka waxaas qorshe la dejiyey wey marka insha allahu tacaala waa
aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed ciise isaaq cali cas oo ah taliya ku-xigeenka daraawiishta maamulka koonfur galbeed ololaan nadaafadeedu ay ka qayb galeen dadweynaha ku dhaqan magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa laga sameeyey xaafadaha magaaladaasi waxaa warkan xudur inooga soo daray maxamed xasan cabdiraxmaan gooni ololo nadaafadeed oo lagu hagaajinayo bilicda iyo hagaagsanaanta dhanka nadaafadda ee magaalada xudur oo ay si wadajira u fulinayaan haweenka ku nool magaalada xudur ayaa waxaa ka bilowday saaka haafadaha magaalada xudur ololaha nadaafadeed oo ay wadaan haween iskooda isu abaabulay islamarkaana dhiirigelinaya maamulka dowladaha hoose ee degmada xudur ayaa waxaa ka qayb qaadanaya mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada xudur axna doqa magaalada xudur maxamed macalin mar aan tagay goob ka mid a goobaha ololaha nadaafadda ka socotay ayaa waxaa indhahayga qabanayeen guddoomiyaha degmada xudur ahna doqa magaalada xudur oo boqolaal haweena qashinka la guraya waa kuwan qaar ka tirsan haweenka iskooda isu abaabulay oo warbaahinta la hadlay nadaafada magaalada balaan qabanay anaa arkay garoonka ma qabin ma qabto lanqolmasi aan hayno ujeedada meeshan u imaanay waxaa waaye inaan iskaashano oo wadanka annaga oon nadiifsasano oon hagaajino oo iska wax u qabso aan ku shaqayno oo wadanka cabaawirkiisa saasaan meeshaan u imaanay isku wada jirkaana rag iyo naago saasaan xisaabsan
haye intumeen roogtaan nadaafada nin ohoyl goban aha inuun adduunka isuubsan haye inuun on iska hadarsan inuun hoolguudwed inuun on sabarn in ilaahay waa nasiya ogaan inuun on i sabarn oo hoylo suubin oo wadanka waa ka bobsan oo meelkaad suu beeta maydan intaw garo aha eelboorka haye warada eroodiya
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa dadkan maxamed ku xasan- koobay waa dad
maxamed xasan cabdiraxmaan ayay warbixintiisa ahayd taasi jaaliyad soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka u k waxa ay xaflad soo dhaweyna u sameeyeen agaasimaha cusub ee warbaahinta qaranka ee dalkaasi u k dhowaan loo magacaabay fahad cabdigaas aynoo soo koobo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london ayaa xaflad ballaaran u sameeyey agaasimaha cusub ee dhowaan wasaaradda warfaafinta usoo magacowday wakiilka warbaahinta qaranka ee waddanka ingiriiska marwo faadmo faande cali munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka ingiriiska waxayna dhammaan dadkii ka hadlay munaasabadaani ugu hambalyeeyeen wasaaradda warfaafinta tallaabada horumarka leh ay ku dhaqaaqeen mas-uuliyiinta wasaaraddu iyo isbeddelka ay ku sameeyeen xafiisyada warbaahinta qaranka ee u k maxamed aadan teera oo ka mid ah rugcadaayaasha warbaahinta soomaalida oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabadaani ayaa dhankiisa ku tilmaamay tallaabadaani mid dhiirigelin u noqonaysa da-yarta soomaaliyeed ee ka howlgala warbaahinta soomaalida tallaabadaani waa guul u soo hoyatay dhallinyarada soomaaliyeed oo in badan oo ka mid ah aan fursad u helin in ay qabtaan xilalka kala duwan ee warbaahinta ay ka howlgalaan waxayna mas-uuliyadda in loo dhiiba dhallinyarada ku siyaadinaysaa in ay xil ballaaran iska saaraan dhallinyaradu shaqada ay ka qabanayaan ayuu yidhi teera
guud ahaan warkii subaxnimo aad ka dhagaysanayseen raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal saakoo jimca waa naga intaa